asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha naasiskiisa golaha codka shacabka soomaalidu caawa marti loogu yahay musharax madaxweyne doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi waa guddoomiyaha xisbiga badbaado qaran horena usoo noqday wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka soomaaliya ahaana xoghayaha guud ama xoghaynta guud ee uga taliya xiriirka dalka turkiga ee dhaqaalaha dalka soomaaliya lagu horumarinayo waa aqoonyaha soomaaliyeed haddii ilaha yidhaahdo websiteka guluhu iska leeyahay waa golaha nineteensixdotcom sidoo kale waxaa qaadi doonaa facebooka waxaa qaadi doonaa olsalag waxaa qaadi doonaa haddii ilaha yidhahdo youtubeka dhammaan baa inta baahisa codadka ee golaha nineteensixda ku xiran ayaa dhammaan qaadi doontaa codkan haddii ilaha yidhaahdo cabdiraxmaan soo dhawow dad fara badan ayaa doctor cabdiraxmaan u sharaxan shagada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya qof waliba aragti gaara ayuu ka leeyahay musharaxnimada waktiga uu soo sharaxayo waxaana u muuqdaa kolleyba qaab mar qaab arrinta markaas socoto ama qaabka markaasi dowladnimadu u socoto oo aanu ku qanacsanayn ayaa keenta had iyo jeer dadku inay soo sharaxaan adiga shaksi ahaan mr cabdiraxmaan maadaama aad horena dowladda federaalka uga soo mid noqotay in badanna siyaasadi aad ku soo jirtay waa maxay siyaasada ku kalifeen maanta isu soo taagto two thousand twenty one inaad noqoto madaxweynaha ama musharax madaxweyne ee dowladda federaalka ee soomaaliya soo dhawo cabdiraxmaan
waa dhoway dhegood bismillaahi raxmaan iraxiim marka ugu horeysa waxaan jeclahay inaan salaamo dhammaan dadka akhyaarta ah ee nagula jira barnaamijkan oo meel kasta inaga dhegaysanaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan toos u abaaro su-aashaada runtii sida dadka soomaaliyeed ay ka warqabaan haddii aan ka soo bilowno dowladdiina loogu yegleelay carta sanadkii labadii kun iyo maanta oo koob iyo labaatankii aan ku jirno laba kun iyo koob iyo labaatankii waa koob iyo labaatan sannadood anigoo aragtideedu waxa weeyaan koob iyo labaatankaas soomaaliyeed soomaaliya dhibaatooyinkii ragaadiyey oo gaamooray inkastoo waxyaalo ka mid a qaar ka mid a horumar la sameeye wax laga qabtay laakiin asaas ahaan inaanan wax runtii macno weyn leh si waddankan uga baxo maaragtay marxaladda uu ku jiro ah inuu yahay waddan runtii wadamada la yidhaaho waxa waxay ku dagaal sokeeyay ka soo baxeen ama aada iyo aad bay u taag taag laayihiin ama u tabar daran yihiin markaana aniga aragtideedu waxa weeyaan arrimahaas oo dhan wax waxa looga qaban waayey iyo dhibaatooyinkaas oo dhan waana kormari doonaa iyadoo kooban arrimahaasi maaragtay waxay yihiin masiiriga ee wax laga qaban waayey aniga waxay igu muuqataa runtii waxay arrintaasoo dhan iyo dhibtaasoo dhan soomaaliya uga baxay laadahay waa hoggaan la-aan weeyaan baan anigu arkaa haddaan soo koobo hadalkayga nuxdiisay waxaan u arkaa hoggaan la-aan hoggaan wanaagsan oo daacad ah inuunan waddankan ka jirin taasaana waxay runtii ugu tahay furaha wax kasta oo waddankan dhibaatooyinka ragaadiyey xal u noqonaya hoggaan la-aan marka aan leeyahay macnaheedu waa maxay haddaan eegno innakanba meel fog ka eegin waxaad ogtahay dowlado ku meel gaaraan lahayn iyo labadii dowladood oo ugu dambeeyey oo dowlado joogto ah oo dowladdii xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda hadda waktigeeda dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo sideed sannadood iyo jarjar baan hadda ku jirnaa waa laba dowladood oo ahayd inay ka baxaan arrintii la odhan jiray kumeelgaarka ama transitionka laakiin magac ahaan waa laga yaaba in la yidhaho waad uga baxdaan laakiin xaqiiq ahaan weli waxaan ku jirnaa dowlad dhaba oo waddankan u shaqaysa oo ka hirgasha inayna jirin arrimaha ugu waaweyn dadka soomaaliyeed aad iyo aad bay uga dheragsan yihiin arrimaha ugu waaweyn oo waddankan hortaagan oo caqabada weyn ku ah ta ugu horeysa waa amniin la-aan weeyaan iyo amri daro talabaad waddankan cadaalad darre xoog leh oo aada iyo aada u baahsan baa ka jirta ta saddexaad waddankan waxaa ka jira shaqo la-aan aada u baahsan iyo saboolnimo baaxad leh ta afaraad waxaan u arkaa nidaamka doorashada dadban ama awood qaybsiga afar dhibic iyo shan waxaan u arkaa anigu maanta godka ay soomaaliya ku jirto nidaamka geliya kaa weeyaan oo ah nidaamkii carta laga soo bilaabay ilaa hadda oo doorashadan koob iyo labaatankana la leeyahay isagii baan dib ugu noqonanaa oo sii wadanaa waa maxay dhibaatada ama cilladda uu leeyahay nidaamkan doorashada dadban marka ugu horeysa ummadda soomaaliyeed oo dhan saaad uga warqabtaan waa loo diiday taladii waddanka inay ka qayb galaan oo ay aayaha waddanka cod ka bixiyaan iyo ciddii hogaamin lahayd waddanka hadday noqoto xagga baarlamaanka hadday noqoto dowlad goboleedyada hadday noqoto madaxweynaha arrimahaasoo dhan ummadda soomaaliyeed hangool hangool baa lagu hayaa soomaali ninety nine point nine percent iyo wixii ka badan bannaankay ka joogaan meel allaaliya meelay ka soo galaan bay la'yihiin oo shan lix nin baa isu yimaada oo dowladihiisa soo ama kumeelgaad ahaadeen ama tan intay maktin isugu yimaadaan iyo waxa hadda ka taagan soomaaliya oo shan ama lixdaa nin intay isu yimaadaan wixii marba ay iyaga la tahay danahooda iyo waxaasoo kale ay eegaan ay markaa masiirkii waddanka soomaali oo dhanna bannaankii ka joogtaa sidii riwaayad oo kale ay daawanayaan waxaa kaloo nidaamkan la yidhahdo afar dhibic shan uu keenay inuu aada iyo aada musuq xoog la keenay oo odayaal dhaqameedkii waddankaa lahaa oo ka jiray oo maamuuska iyo magaca wanaagsan ku lahaa inuu baabi'iyey oo uu ka dhigay inuu runtii aada iyo aada musuqii baray oo ta ugu sii daranna soomaaliya dadka dadka ugu liita reer kasta iyo deegaan kastoo soomaaliya ku yaalla ama ha noqoto wixii baarlamaanka ku jiray ama wixii dowladda gelayay ama wixii kaloo ciidamada ama ha noqoto wixii kaloo hay-adihii dowladda oo dhan gelayay waa dadkeeda ka ugu liita taasi waa taa waxaa kale oo arrimaha waaweyn oo soomaaliya ragaadiyey ka mid aha isla xisaabtan dhab ah kama jiro waddankan oo markaana waxaa macnaheedu yahay musuq maasiq iyo takrikufal weyn baa oo baaxsan baa ka jira waddankan qodobka ugu dambeeya waa ku dari waa ku dari karaa kuwo kale laakiin haddaan soo koobo marka dambean fursad isu helno baan rajeynayaa inaan arrimo kale iyo kuwa lamida kala kuwan ka duwan aan sii faahfaahiyo waddankan khayraadka uu leeyahay oo ah mid ku jira bad iyo beri ama ha noqdo kalluun ama ha noqdo macdan ama wax kastuu noqdo aad iyo aad bay u beylahsan yihiin ka ugu weyn iyo ama ka ugu weyn oo dadkao dhan aada uga warqabaan waa kalluunka sharci darrada waddankeena looga xado oo sanadkii lagu qiyaasay ilaa afar boqol ilaa lix boqol oo milyan oo dollar sharci darrayna looga qaado taasi waa mid iyo saaad ka warqabtaan waddankeena macdano badan baa laga qaataa oo gobollo ka mid a waddankaas si sharci darraa oo si dembila oo dad criminal oo kale ah oo dadka dowladaha ku jira runtii ay maaragtay ka warqabaan oo loo dhoofiyo oo macdanteennii loo dhoofiyo iyadaan jirin xisaabta dab ah marka horta inta guud oo sare taasaan anigu u arkaa dhibaatooyinka ugu waaweyn oo waddanka ragaadiyey marka marka aan leeyahay hoggaan xun baa waddankeena halkaa gaadhsiiyey oo arrimahaas masiiriga oo soo noqnoqonaya oo waddankeena aan ka bixi laanahay waxaad ka warqabtaan madaxweyne kasta oo runtii xilkaa u tartamaya waxa uu ballan qaadaa runtii in arrimaha ugu muhiimsan aan soo sheegay inuu wax ka qaban doono oo ta ugu horreysa ay tahay amniga oo xukuumaddan hadda ka jirtaa runtii dadkii ugu dhintay ugu badnaa ama qaraxii ugu badnaa octoobar bay ahayd laba kun iyo toddobiyo tobankii bay ahayd oo lix iyo toddoba boqol maaqaan baa maalin qora la dilay iyo maalin kastana ay maaragtay dadka soomaaliyeed lagu hayo maaragtay dhibaatadaa jirta marka arrinta amnigu waa arrin soo noqnoqota waana arrin runtii aan waxba laga qaban marka waxa weeyaan waxyaalaha loo baahan yahay in amniga iyo cadaaladda wax laga qabto laba labadoodaba waxaa loo baahan yahay waddankan sharci inuu ka jiro dunida waxa haga oo kala saara oo dunidao dhan runtii waddan kastoo horumar sameeyey ee hore ugu maray waa inuu kala dambeyn iyo sharci iyo dastuur waa xeerka isku xidha ummadda soomaaliyeed hadday tahay dowladda federaalka hadday tahay dowladaha maamul goboleedyada hadday tahay xuquuqda dadka soomaaliyeed leeyihiin hadday tahay waajibaadka saaran arrimahaasoo dhan waddankan sharciga iyo kala dambeynta iyo dastuurka waa arrimahaas haddaadan haysan amniga marka laga yimaado waa muhiim arrinta ku saabsan cadaaladda iyo amniga labadoodaba waxaa muhiim u ah inuu waddankan jiro maxkamado waddankan sharciga wixii jebiya ama baalmara maaragtay wax ka qabanaya ta ugu muhiimsan aad ka warqabtaan waa maxkamadda dastuuriga weeyaan waddankani hadduuna lahayn maxkamad dastuuri oo sharciga ilaalisa oo wixii dastuurka jebiye qabanaysa dee markaa waddan ma tihid madaxweyne kasta wuxuu ballan qaadaa lix bilood gudahood inuu ku sameyn doono maxkamadda suuriya welina ma hayno labadii xukuumadooda ugu dambeeyey bayd kuway waajibaadku saarnaa oo waayo dastuurka kumeel gaadhkaa waxa ku qeexan oo si cad ugu qeexan waa in doorashada soo socota markii laba kun iyo labiiyo tobankii dastuurka la hirgeliyey xukuumaddii markaa la yidhi waa idinkaa talada waddanka qabanaya waa inaad u diyaarisaan laba kun iyo lix iyo tobanka doorasho hal qof iyo hal cod dastuurkay ku qorantahay waa mandate waa wax laga rabo waad ka warqabtaan xukuumaddii waktigaa jirtay inay ku guul daraysatay inay taa samayso xukuumaddan hadda waktigeedii dhammaadaana madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajona geed beer iyo geed gaaban wuxuu u fuulay oo ummadda soomaaliyeed u sheegay in uu dastuurka maxkamaddaas lix bilood ku dhammayn doono waxaa kaloo u ballan qaaday hal qof hal cod inuu intuu xilka hayo uu arrintaas samayn doono arrintaasina waxba kama suuroobin iyo arrimaha kale oo waan waan haddaan rabo liiskan iin sheegay waan iin sheegi karaa laakiin su-aasha isweydiin kale waxa wey aan aan aan ka jawaabayso su-aasha isweydiin kale waxa weeyaan maxay u sameyn waayeen anigu waxaan u arkaa inay tahay madaxweyne kasta marka uu xirsiga kursigaa ku fadhiisto waxa mudnaanta koowaad u ah sidii loo soo dooran lahaa oo kursigaas ugu soo noqon lahaa taasina waxa ay samaysaa go-aamadii aad ka aan inii sheegayoo dhan baa dad badan oo ama ha noqoto dana dhaqaale ama dana siyaasadeed ama siday tahay ha ugu badisa soomaaliya hadda dad badan baa waxay leeyihin haddaad doonaysid madaxweynow in dib laguu soo doorto aad soo noqotid arrimahaas maxkamadiyo sharciga iyo maxkamadaha warkooda naga da arrimaha ku saabsan hal qof hal cod haddii la keenana dee soomaali weyn baa codeynaysa ummadda soomaaliyeed oo dhan baa markaa codkii bixinaysa markaana kuwii rabay in dib loo soo doorto lacagta ay haystaan ama dawlado shisheeye oo dana goodhiya u fulinayaan ha noqoto ama lacagtii qaranku lahaa waddanku lahaa ha noqotay uruursadeen waxay aaminsan yihiin hadday dhaqaalaha haystaan inay sidan ugu badiso oo ay iibsan karaan xildhibaanadii ay doonayeen inay kusoo doortaan maxaan isugu furayaa soomaali weyn oo dhanba iyo albaabkeeda ugu furaya marka damac shaksiya oo damac siyaasadeed oo shaksiyana baa unoq u noqotay runtii inay iyaka oo dhan ay markaa go-aamihii adkaa ee masiirigaha inayna wax ka qaban taasina waa wixii kaloo musuqmaasuqa la xidhiiday waa wixii kaloo arrimaha la xidhiiday marka anigu waxaan u arkaa inay taa tahay runtii sababta wax looga qaban waayo anigu markaa haddaan eego sidaan inkastaadan u sheegin maaragtay dadka akhyaartoodana dhegaysanaysa anigu intii aan raggii wax ku bartay soomaaliya baan ahaa oo dugsiga sare banaadir baan ka dhameeyey anigu waxaan imin waddanka maraykanka waagii maaragtay aan dugsiga sare dhameeyey halkaasoo aan tacliinteedii iyo waxbarashadeedii iyo khibrad badan kasoo shaqeeyey ma rabo inaan dadka wakti badan uga qaado anigu waxaan kasoo shaqeeyey shirkadaha ugu waaweyn dunida oo waddanka maraykanka oo shirkada ugu caansan oo price water house la yidhaaho oo new york ku taalla jaamacad halkaa ku taalla xisaab maaragtay xisaabtanka iyo hantidowrka ka bartay kadibna waxa aan qaatay shahaado la yidhaho c b ama certified public accountant kabacdi waxaan u shaqeeyey bangiga ugu weyn dunida oo new york ku yaallo yidhaho city bank oon isagana saddex sannadood ka shaqeeyey iyo bangi kaleo wall street ku la yidhaho solomon brothers oo isagana laba sannadood ka shaqeeyey khibraddaa ka sokow anigu waxaan bangiga dunida markaa shaqo ka helay washington d c oon shan iyo toban sannadood ka shaqeeyey intaan joogay laba maastareed baan ka qaaday jaamacadda la yidhaho john hopkins mid dhaqaalaha iyo maaliyadda jaamacadda la yidhaaho george masonna b h d oo arrimaha dhaqaalahan ka qaatay khaasatan dhaqaalaha la xidhiira maaragtay monetary economics arrimaha sidii central bank oo kale ah marka anigu waxaan ahay nin almost shan iyo labaatan sannadood soo shaqeeyey iyo intaasoo khibrad iyo waayo arag iyo meelo badan oo loo qof karti buujinaya dunidan maraykanka oo tartan ka jiro anigu waddankaan kusoo noqday labiiyo tobankii laba kun iyo labiiyo tobankii markaana waxaan anigu bilaabay intaa waddankaan joogay badankiisa markaa shaqo waxaan ka bilaabay dowladdan hadda waktigeedii dhammaaday baan imi oo wasiir baan ka noqday wasiirkii kalluumaysiga kheyraadka badda iyo wasiirkii iyo xoghayntii guddiga dhaqaalaha anigu sideed iyo toban sannadood sideed iyo toban bilood baan dhaqaalaha waddanka labiiyo toban wasaaradood anigu hoggaan u ahaa xogteeda hayay marka anigu waxaan hayaa horta xog wadanka waxa ka jira iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa iyo arrimihiisa oo dhan qof waxaanay horta anigu aada ugu dhuun daloola baan hay oo arkay marax indhihiisa ku arkay marxaladda uu wadanku ku jiro marka aniga oo kaashanaya khibraddaas ama wadanka banaankiisa intaan ka joogay ama gudihiisa intaan ka joogay arrimahaasoo dhan markaan eegay iyo dhibaatooyinka wadanka ku jira waxay aniga markaa iigu muuqatay wadankani meesha uu ka ragaadsan yahay waa hoggaan daacad ah oo wadankan raba inuu dantiisa ka horreysiiyo wax kasta oo dhan oo dan shaksiyadeed ama danac siyaasadeed ka horreysiinaya haddii taas la helo oo waa shuruudda ugu muhiimsan ama conditionka ugu muhiimsan way fududaanaysaa islamarkaana mudnaantaada koowaad ayna ahayn sidii dib lagu soo dooran lahaa ee ay ka muhiimsan tahay ummadda soomaaliyeed ma ka saari karnaa go-aamada adkaa aan inii sheegay oo siyaasad salka ku wada haya oo markaa qofkii samayn lahaa marka anigu ilaah mahadii anigu almost markaan bankiga dunida ka tegey anigu pension baan ka qaataa noloshayda inta ka hadhay iyo qoyskayga marka anigu waxa aan u soo noqday oo aan runtii nin dhaqaale ka doonaya mehi nin karier kaloo cusub oo isleeya karierkeedii xooggeedii waan soo dhamaystay ka doonaya mehi anigu waxaan rabaa tacliintii wanaagsaneed ee aan soomaaliya ku bartay oo i siisay fursad inaan dunida kale ku gaadho inaan ummadda soomaaliyeed waajibaadka igu lahayn inaan u gudo marka anigu waxaan u arkaa arrimahaas oo dhan waa arrimo u baahan mid kasta gooni in loo xalilo uma baahna waxay u baahan yihiin shantaa arrimood oo waaweyn aan inii sheegay iyo koo si wada jooga in loo adress gareeyo in wax looga qabto marka taa weeyaan anigu runtii sababta aan maaragtay u aaminsanay in qofkii khibradda lahaa experience ka lahaa ruuq cadaaya khabiir leh tacliin leh wadanka gurihiisa marxaladiisa og anigu waxaan aaminsanahay diyaar inaan u ahay maanta marxaladda adag ee wadankeena ku jirto inaan ka saaro
waaya doctor cabdiraxmaan waxaad jirta maadaama hadda aad tiri anu diyaar badan u ahay inaan arrimaha dhibaatooyinkii maadaama dhibaatooyinkii aad tiri waxbaan ka qaban karaya haddii aad ku guulato dokoro soomaaliya kaa sugaysa qofka sida taasu ballan qaada doorashadaasna hadda socota waxaa lagu soo xoraya wafood bay tahay soo goboleedaa laga soo xoraya shuruudo fara badan ba aada loogu xiray oo weliba dhaqaale fara badan ku xiran waxaad moodaa inay saga tahay xildhibaannimadu iyo sagadii madaxweynuhu hadda sii socoto muran fara badan bay goboleedyada madaxdooda iyo dowladda federaalku muran fara badan baa qaabkii loo fulin lahaa ka qabsaday waqti dheer bay soo qaraatay qaabka hadda adigu sida u qanacsan tahay waa sideeda waad uga mid noqon kartaa mutaqicintaana ku tartamaysa haddaadan aragto qaabka uu socdo nooca wax loo soo xulayo nooca muxuha shuruuduhu ay yihiin nooca isaqabsiga faraha badan ee meesha ka jira iyo nooca xagga doorashada qabanqaabeeda u socoto maadaama waxaasa ku muuqdaan sidee baad leedahay doorashadaas waga qayb qaadan kartaa ama ay ku fuli karto doorashada laftigeeduba
waa gartay waa gartay horta dee waxa weeyaan waxyaalaha waxaa jira adigu aad wax ka bedeli kartid tan waan ku khasbannahay horta wax inagu tala aan ku leenahay ma jiro waa wax xaqiiqa inal hordhige weeyaan horta taasi waana taan ka hadlayo wadankan kusoo noqnoqonaysa marka dee wixii gacantii wixii hor yaalla maagtay waa inaad la dhaqantaa siday tahay ugu dhaqanta xaqiiqada iskama indha tiri karaysid marka anagu waa dadaalanaa intii tabartayada ah waxa aan ku dadaalanaa in aan ummadda soomaaliyeed usoo bandhigno una sharaxno aragtidayada siyaasaddu waxay tahay dhibaatooyinka waddanka ka jira xalka aan u aragno wuxuu yahay arrimaha sidii wax looga qaban lahaa arrimaha ku saabsan lacagtaa faraha badan waa wax aanan caqliga geli karaynin labaatan kun oo dollar baa lagu leeyahy xildhibaan hakeen dunida oo dhan laba boqol ama shan boqol oo dollar bay hadday igu barato oo registrationka iyo waxaasoo kale diiwaangelinta iyo arrimahaas oo dhana waa soomaaliya oo keliya meesha la yidhaaho si markaa dadkii wanaagsanaa niyada looga jebiyo nin lacag xaday ama nin ganacsada ah mooyaane waa adag tahay iyo nin kaloo ilaahayda sidiisa kale u barakeeyey soomaaliya weyn xooggeeda markaa banaankaad u turtay marka markaad leedahay xildhibaan usoo tartama oo dadkii soomaaliyadu caadiga ah oo soomaaliya joogay oo la leeyahay labaatan kun oo dollar keen war haggaad ku aragteen labaatan kun oo kaash oo nin jeebka ugu jiro soomaaliya yaalla haggaad ku aragteen taasi waxay kutusaysaa maskaxda dadka waddankeena hoggaanka u haya iyo sida ay markaa ayna ummadda soomaaliyeed la doonaynin inay la siiyo fursad inay ka qayb galaan marka annaku waa dadaalanaa annaku waxa aan rabnaa intii tabartayada ah barnaamijkayga waan soo bandhignay meelo badan oo waddankaan marnay waddanka gudihiisa debadda waraysiyaal badan baan bixinaa annaku waxaan leenahay macluumaadka iyaga iyo mabaadi'ida iyaga iyo waxaan u taaganaha oo dhan oo qeexan waxay ku qoran tahay website-ka iyaga oo ah badbaado qaran oo hal kelmadooda badbaado qaran daad o r g taa weeyaan meesha ay macluumaadkayga o dhan ku qoran yahay markaana qofkii raba inuu ogaado waxaan runtii inuu akriyo ama iyadoo tafaktiran aanan doonayn wakti badan inaan iga qaadato marka anaku waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed waan aaminanaa waxaan ogahay dad badan oo soomaaliyeed oo saan sheegayay koob iyo labaatankii sanadood oo arka dhibaatadan soo noqnoqonaysa iyo madaxdii isku xigtay oo wax macno isdhaamaa ayna jirin marka dad badan oo soomaaliyeed baan ujeeda odhanaya ma koob iyo labaatan sanadood oo kale baan rabaa jiilalka kale intay imaanayaan baan ku jiranaa tan kalsooni baan ku qabnaa ummadda soomaaliyeed inay fahamtay oo maanta leeyihiin maaragtay arrintan ma doonano in aan iska indha tirno waxa aan rabnaa dadkii daacad ahaa ciddii kasta ha noqoto qof daacada oo waddankan la eegayo khibraddiis iyo wuxuu soo qabtay una eg inuu awooddii iyo kartidii uu leeyahay uu waddanka ku hogaamin lahaa annagu taasaan aaminsannahay doorashadana sidaasaan uga qaybgalana
waa gartay laba arrimood eer baan rabaa in iskaa dul saaro mar waxa weeyaan dhibaataa kuu muuqatay oo aad isu sharaxday darteed adigu dhibaatadaa darteed aad isu sharaxday soomaalida ay wada aragtaa adoo soo koobaya maxaa soomaali ka ballan qaadaysa haddaad sigadaa ku guulaysato waad is leedahay dhibaatooyinka waad kaga saari kartaa one two three four five si aad u fuuda go ahead waa gartay wa waxaan kor marayaa quickly arria arrimaha amniga ee ku saabsan waddanka waxaan u baahannahay tababarka ciidanku hadda waa wanaagsan yahay oo wadamada maraykanka oo ciidamada commandosta danab inoo tababaray iyo walaalaheen turkiga oo maxaan ku idhahaa haramcad iyo duufaan iyo maxaan ku idhahay iyo maaragtay iyakuna inoo tababaray marka aasaaskii ciidamada iyo baysigiisi wuu soo xogeysanaya laakiin wuxuu u baahan yahay in in ciidamada laysku dhex daro laisku dhafo oo hoggaan loo sameeyo siday ahaan jirtay dunida oo dhan ciidamada loo dhiso weli ciidamada ciidamadeennu waa ciidamo u badan runtii aan weli reerreer iyo u badan tahay oo aan laisku dhafin oo hoggaan saxa loo keenin marka tababar xoog lay u baahan tahay qalabeyn bay u baahan tahay integration bay u baahan tahay iyo daryeel amniga iyo ciidanku waa dhaqaale ciidamada xeryo wanaagsan ay ku joogaan sahaydoodii maxaan ku dhahaa caafimaadkoodii waxa iyo mushahaaro wanaagsan oo la siiyo waxaasoo dhan waa dhaqaale dhaqaalay u baahan tahay iyo wadamada runtii dariskeena wadamada saaxiibadeena baan udan leeyahay oo ina taageerayo ciidamadeena la dhisaya marka anigu taasaan u arkaa ciidamada miisa ama amniga ama nabad sugidda waa meesha ay ka baabaaday soomaaliya ciidamadaas qolooyinkii xagjirkaheed baa ku dhex jira oo iyagoo dhan baa kuwii hore ku jiray baa dib usoo noqda oo yidhi annaku hadda waxaan noqonay maaragtay waa ka soo baxnay waxaas o dhan waa la ogyahay ciidamada niisa inayna hawshii loo xilsaaray ayna waxba ka qabanin in hay-addaa dib habeen weyn lagu sameeya u baahan tahay ciidamada booliiskana waxaa loo baahan yahay in la ballaadhiyo oo waddankao dhan laga soo qoro kuwa federaalka ah iyo ciidanka maaragtay region kasta ah oo la xoogeeyo oo tababaro la siiyo oo markaana qalabeyn la siiyo iyakuna loo xoojiyo si markaas ay runtii amniga waddanka haddii kala dambeyn ayla jirin ta ku xigta waa arrimaha ku saabsan garsoorka waddankani wuxuu u baahan yahay garsoor madax bannaan oo dadkao dhan u siman yihiin aasaaskeeduna oo sharciguna sarrayntiisa ugu sarreeyo waa in la sameeyaa maxkamad dastuuriya anigu waxa aan ballan qaadayaa ilaa lix bilood oo kale maxkamad dastuuriya oo dadka ka noqonaya qaadiyaasha ama jajska ka noqonaya ay yihiin dad lagu soo xoray xirfad iyo karti iyo guddi madax bannaan oo si daah furan soomaali weyn oo dhan ay u arkayso maxkamadaasi waxay u noqonaysaa tii runtii waddanka sharcayntii sarrayntii sharciga soo celinaysaa waxaa kaloo aan anaku aaminsannahay dastuurkan qabiilaya kumeel gaarka in la dhameeyo oo laga dhigo sidii ugu dhaksaa badan sideed sannadood buu marayaa sanad bay ugu badan tahay haddii ay u baahan tahay in lagu sameeyo sanad iyo bar xitaa hadday ugu badantay sideed sannadood buu maraya waa wax looga qaban waayo arrimahan kuu sheegayo waxaana jirin siyaasadan maaragtay la rabo in dib loo soo doorto baana rabin sharci ku qabta in la keeno ta kale oo labaad waxaan rabnaa inuu madax bannaan yahay macnaha dastuur garsoorku waa in mushahaaradooda iyo dhaqaalahooda uu ka baxsan yahay dowladda oo sidii xamar ka dhacday oo kale dowladdu korontada iyo biyaha ka goonin guddoomiyihii baarlamaanka taasoo kalena ma doonano maxkamaddu inay noqoto marka garsoor madax bannaan oo maxkamadihii federaalka ahaa iyo maxkamadihii gobolka lada ahaa iyo maxkamadihii rafcaanka ahaa waxaasoo dhan baa loo baahanya inay yimaadaan waxaa kalean aaminsanaya anaku inaan keenno dastuur kale oo dookh labaada waan rabno dadka soomaaliyeed afti in loo qaado dastuurka waxaan aaminsannahay in la keeno dastuur madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ah oo afartooda sannadood dhamaystanayaan oo aan ka xorowno waxayna baabiyo oyna dilay oo ah ra-iisul wasaare iyo madaxweyne aanan awoodooda loo kala qeexin oo maalin kasta isqabsada oo waxayna ragadiyey ah takadana waxaan rabnaa inaan ka xorowno waxaan la yidhaaho mooshinka oo ama niman siyaasad doonaya ama dhaqaale doonaya ama cashuur dhaaf raba ama wax kale doonaya ay dawladda ku gelgelaan xukuumaddan ku jiray oo xukuumaddan anigu wasiirka ka ahaa saddex bilood iyadaana jirin baa mooshin laga keenay hadda saddex bilood baan ku yidhi maba bilaabinba dawladdii hawl hawlaheediiba iskuma duba ridin nidaamkaasi waa nidaamka soomaaliya ka jira ama markay lacagtu ka go'do bocket maniga ha noqoto ama dana kale ha noqoto waxay noqotay siyaabo dawladda lagu wiiqo oo lagu gelgelo oo arrimaha ay doonayaan laga fushado taladan aan soo jeedinay waa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen afartoodii sannadood bay u ogolaanaysaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyakaa dawladdoodii soo dhisanaya iyo xukuumaddoodii iyo wasiiradoodii soomaalidu ha kula xisaabtanto afar sano kabacdi in wixii loo xilsaaray ama ay ballan qaadeen inay fuliyaan laakiin afartaa bilood sidii caadiga ahayd oo loola xisaabtami jiray dawlado ula xisaabtan oo baarlamaanku ha yimaado oo su-aalaha ha weydiiyo oo dadka kale oo hay-adaha maxaan ku dhahaa kule iyaguna korjoogtada oo dastuurka inay jebiyeen oo garsoorku eegayo waxa aan rabnaa arrimahaas oo dhan sida saxa inay u timaado taasi waa taa ku saabsan haddaan taa ka gudbo oo aan u gudbo arrinta kale oo iyaduna muhiimka ah waa arrinta ku saabsan waa dhaqaalaha dadku waxay yidhaaheen gaajadu diinta waa kaa saartaa waddankeenna dadka xooggiisoo dhan jooga boqolkiiba siddeetan waa soddon sare iyo wax ka yar waddankeenna shaqa shaqala-aan xoog le baa ka jirta oo baahsan baa ka jirta markaana waxyaalaha nimanka xagjirku ay u adagtay xididadooda in laga soo siibo waddan ayna dadkii fursad hayslin oo dhaqaale nimankaa xagjirkow lacagta ay baadda ay dadka ka qaadaan bay yidhaahaan boqol dollar baan ku siinayaa haddaad wiilkiisana siisaan maaragtay nagu soo biira marka waxyaalaha ay amniga waddankii lafteedu dhaqaaluhu ku xidhay saa ugu xidhay waxaa kale oo nimanka xagjirka wax looga qaban kari laayahay waa arrimaha ku saabsan cadaalad darra waddankeenna ka jirta waddankeenna beelaha ugu waaweyn oo region kasta iyo gobol kasta waxay muquuniyaan beelaha kale oo ka yaryar khaasatan meelaha ay aada iyo beeraleyda iyo dadka kale oo dan yartaa oo beelaha laga tirada badan yahay arrintaasina cadaalad darray keentay cadaalad darradaa ka jirta waddankeenana waxa ay keentay inay ku rixido dadkii inay cadaalad u raadsadaan al-shabaab waa sababta kale oo maaragtay arrintaas oga hor marka dhaqaaluhu waa muhiim anigu waxaan b h d da ku qaato khabiir ku hay waa arrimahan dhaqaalaha marka haddaan soo koobo waddankeenna shaqo abuurka aan rabno inaan uga sameyno oo waddankan aad iyo aada runtii shaqadiisa dad badan u sameyn kara dhaqaalo badanna soo gelin kara dawladda ummadda soomaaliyeedna quntulyoonkooda kala soo bixi karaan waa saddexda ilood oo dhaqaalaha oo ah kalluumaysiga beeraha iyo xoolaha iyagoo tafaktiran waa inii sheegi karaa haddaad doonaysaan oo waa inii kormari karaa iyadoo tafaktiran websitekaygay ku jirtaa aan in yarun laba laba kalmadood ka yidhaho iskor istaago saddexdooda anigu waxaan ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka bad ee dowladda federaalka waddankeenna boqolkiiba hadday ugu badato saddex percent ama boqolkiiba saddex weeyaan munaafacaadka aan ka helnaa oo inaga soo gala soomaaliya haddaan nahay innaka oo le badda ugu weyn afrika oo dhan oo marka la eego saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir ah iyo aagga dhaqaalaha ama special economic zonekuna uu yahay hal milyan iyo laba boqol oo kun oo isku weer ama isku wareeg oo kilomitir ah waxa ku jira kalluunka ugu qanisan dunida oo dhan baa ka buuxa oo nooc kasta annaku waxaan keennay intaa dawladda ku jira oo weli yaalla oo dad dadka oo dhanna arki heli karaan qorshe aan shan sannadood haddii maalgashi lagu sameeyo xeebaha laga sameeyo qabuujiyaal dooniyo dadka la siiyo meelihii kalluunka lagu diyaarinayo la keeno inspectionkii la sameeyo warshadihii kalluunka la keeno haddii maalgashigaa la geliyo sanadkii waxay naga soo gelaya laba bilyan milyan maaha laba bilyan oo dollar bay naga soo gelaya haddaan u wareega miisaaniyadda dawladduna waa lix boqol oo kun lix boqol lix boqol oo milyan inay tahay baan u malaynaya iyo toddoba boqol inay ma ma garanaya hadda intay tahay intii aan ka soo maqnaa marka laba bilyan baan ku yidhi baa ka imaanaya kalluumaysiga xoolo dhaqataan nahay meesha keliya oo dhaqaalaha waddanku ka soo galaa waa xoolaheena markaana waxaan u dhoofinaa waddamadan khaliijkaan u dhoofinaa xoolaha aan dhoofino ilaa lix boqol oo milyan oo dollar baa lagu qiyaasaa intii naga soo gasha laakiin haddii xoolaha la eego oo la qalo oo kuwa kuwaano casriya oo lagu qalo xoolaha la keeno iyo warshadihii waxa aan ka soo saari karnaa oo hargihii iyo laga sameeyo maaragtay wixii kaloo laga sameyn jiray caanihii maxaanku dhahaa waxaas oo dhan waxaan ka saar ka soodayn karnaa oo hilibkaa la qale oo casriga ah intaa lagu maaragtay lagu rido baakejyadii caadiga aheed oo kale oo loogu tagalay supermarketka diyaarado cargo bilyan lagu qaado dunida la geeyo saddex bilyan oo dollar bay naga soo geli karta haddaad eegtid dhinaca kale oo beerahana dee beeraha meeshii beeruhu ugu badnaayeen oo dhan xagjirkii baa jira inkastoo hadda marmarka qaarkood meelo badan gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose iyo xoogaa aad moodid inuu kor usoo yaro kacayo halkaa lafteeda boqolkiiba sagaashan iyo afar u malayn maayo in dhulkaa la taartay waa dihin yahay oo waxba lagama soo taarin laba webi oo weyn oo jubba iyo shabeello ilaahay nagu manaystay waxaan samayn karnaa warshadihii ugu waaweynaa dunida ee kuwa agro business processingka la yidhaaho oo marka lasoo gooyo maaragtay wixii beeraha ka soo go-ay markaana la process gareeyo oo markaana bariiskii saliiddii daqiiqdii maxaan ku dhaha sonkortii waxaasoo dhan aan inaku waddankeena lagu samayn karo waddankeena hadda boqolkiiba sagaashan iyo sideed waxa aan cunno oo dhan waa import banaankaa laga keena marka waxaynagaga baxa intaasoo lacagoo lacag adaga oo hard currency ah baan bixinaa si aan qutlyoomkeena ula soo bax arrimahaasoo dhan waa arrimaha waddankan runtii dhaqaalihiisa wax ka qabanaya waxaa kale aan kusii dari karaa laakiin maaragtay halkan baan ku joogsanayaa dalxiiska oo isagana laftiisa haddii xeebaha waaweyn oo kale laga sameeyo maxaan ku dhahaa hudhaladii ugu waaweynaayo oo dhan iyo waxa la yidhaha blue economy blue economygu waa dalxiiska iyo hudhaladii ku yaalay oo dhan oo waa meelaha economiga dunida o dhan meeshu u kora waa ka waxaa kale ay soomaalidu ilaahay u siiya haymad oo dadkao dhan akhyaarta inaad dhegaysanaysaa og tahay dadka soomaaliyeed waa dad ilaahay haymad u siiyey ganacsiga ganacsigoodu wuxuu gaadhaa ilaa south africa u gaadhaa ilaa west africa u gaadhaa ilaa afrikada dhexuu gaadhaa ilaa afrikada bari buu gaadhaa waa dad soomaaliyeed oo ganacsiga ku jira dadkaasoo dhanna haddii lasii taageero oo arrinta ku saabsan bangiga dhexe ee soomaaliya bangiga dhexe ee soomaaliya maaha bangi dhexe oo dhaba maaha dhaqaalaha waddanka waxaa dhisa oo monitoryga laba dhaqaalaha laba qaybood baa laga dhisaa mid waa ka bangiga dhexe oo ku saabsan yahay oo lacag daabicidda iyo sidii dhaqaalaha waddanka runtii dadka loo siin lahaa fursad ay lacag ku qaataan oo maaragtay ku maalgashadaan iyo ta kaleo dawladda oo caruurta physical baa la yidhaahaa cashuurta ay dawladdu ururiso oo ay maaragtay waddanka ka ururiso oo mashaariicda iyo projectka ku dhiso marka dhinac dhan oo dunida dhaqaalaha lagu dhisi jiray waa maqantay daaqadaas oo dhan soomaaliya banki dhexe soomaaliya male anigu waxaan idhi b h d deyna waxaan ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha monitory economics oo central banka la xidhiidha soomaaliya cashier baan leenahay cashierku waa mid lacag loo dhiibo o layidhaha intaa igu rid intaana iga sii bangiga dhexe waa kaa bangiga dhexe ee soomaaliya xayiraad baa saaran xayiraada saaranna waddanka maraykankaa saaray waa waxa xawaaladaha soomaalida oo dhan waa dhexdaasi qofkii warkaadu la socdaa uu ka dheragsan yahay oo loo diidayba in la joojiyaba xawaaladaha soomaaliyaba bangiyadii dunida yidhaaheen annaku ma rabno inay isticmaalaan systemka iyaga xayiraadayna saaran waa laba xayiradood bayna saaran mid waa mida la yidhaaho money laundry anti money laundry waxaa la leeyahay niman xag jir ah baa waddankiinii ka buuxa oo xawaaladihiinii iyo bangiyadiinii oo dhan isticmaalo xawaaladihiina marka sidaan ku garananaa dadka banaanka jooga lacagyooga ay dirayaan inay dadkii sax ahayd oo xaqa u lahaa oo ahayd inay isticmaalaan iyo kuwii xag jirkas ma kala garanano maadaama aanan kala garanaynin oo dawladdiinuna ayna lahayn nidaam noo kala sheegaya dadku waxay ahaayeen oo marka ayna jirin national biometric i d oo noo caddeynaya marka ma aaminano sidaa darteed bangigeenu hal dollar kama account kama fu furan karo bangiyada dunida ku yaal oo dhan hadda waa hal dollar iyo hal account kama furan karo xayiraada ayna saaran darteed soomaaliya siday hadda tahay waddanka turkiga bangi yaroo istanbul ku yaallaba inoo kafaalo qaado waddankaa dhan oo qarankaoo madaxa bannaan kaasaa lacagta iyo deeqdayna la siinaya ina loogu soo shuba iyadoo dollara swiftkood loogu soo diraa marka dambena iyadoo kaasha baa jawaano intaa lagu soo qaado baa khasnado waaweyn iyo ku yaala central bank xamar la keenaa marka bankigeeni oo dhaqaalaha siin lahaa waxa la yidhaha creditka oo wixii siin lahay o dhan waa ka maqan yahay waddanka ganacsatada soomaaliyeed oo dunida iyo afrika joogta oo dhan commercial bank soomaaliya kuma yaalo ninkii nairobi tegey iyo afrika tegey baa garanaya bangiyadan oo dhan dadka soomaaliyeed oo dhan lacagayahogood oo dhan ma aamini karaan wadamaday joogaan oo lagu hayo in xoolahooda laga dhaca ay ka baqayaan marka awooday lahaayeen iyo ganacsigooda intuu gaari lahaa toban jibaar labaatan jibaar ma jiro waayo ma lihin commercial bankii soomaaliya oo ka furnaa afrika oo dhan kama furi karano marka arrintaas waa arrin dheer maraba inaan ku dheeraado marka arrin waxaa kale oo la xidhiidha arrintaas oo muhiim ah waddankeena dhaqaalihiisu waa dollar baa wax lagu sarriftaa dadka soomaaliya naga dhegaysanaya waa og yihiin waxa weeyaan boqolkiiba sagaashan iyo sideetan iyo sideetan boqolkiiba dollar weeyaan boqolkiiba labiiyo toban waa lacagtii hore oo shilinkii soomaaliyeed oo la daabaco oo hadda dis isagoo dhan eber noqday iyo kuwa dambe oo faalsa oo badan oo ka dambeeyey intaas oo keliya shilin soomaaliga ka jira ceebta uu leeyahay dhaqaaluhu markuu dollar ku dhisan yahay waxa weeyaan waxa xubinta ugu hooseyso dhaqaalaha waxa lagu maaragtay dadku ku macaamili karaan waa dollar waa hal dollar hal dollar soomaaliya dadka jooga oo ah maxaan ku dhaha boqolkiiba ma hayo statistic saxa laakiin boqolkiiba konton iyo wax ka badan iyo lixdan waa dad dan yar ah weeyaan dadka soomaaliya ku nool dadkaa dan yartaa waxay rabaan dollarka wax sarif ka hooseeyay rabaan oo qutulyoomkooda ku iibsadaan oo waxyaalo badan ku garan karaa maadaama uu dollar jiro dee markaa dollarka ugu weyn laba dollar baa la yidhahaa dadkao dhan waa ku nool yihiin dunida ama dollar iyo badh marka hadduu bankigeena dhexe banki dhab ahaan lahaa oo lacag wadanka u daabici lahaa maxaan ku dhaha lacagtii shilinkii soomaaliga ahayd dhaqaalaha wax weyn buu ka qaban karaa arrimahaas ma rabo wakti waa inagu gaaban yahay waxa kaloo aan kusoo gabagabeynayaa waa ka gudbayaa waxyaalo badan oo kale laakiin qodobka ugu dambeeya aan rabaa inaan ka hadlaa waxa weeyaan waddankan waxaan u baahanay inaan isticmaalno waxa la yidhaaho cilmigan technologyga iyo digitalka kaas wuxuu ina siinayaa afka ingiriisida waxaa lagu yidhahaa leap frog waa sidii raho raho sidii u boodoo kale sooma arag waxaan u boodi karnaa inakoo waddankeenu hadda uu una jirin maaragtay systemyo ka jira technologygii ugu dambeeyey oo dunida baan isticmaali karnaa kaas oo fududeyn kara in for example cashuur ururinta waddankeena oo kale ah marka cashuurta laga ururinayo waxaa hadda dadka oo dhan mobile banks bay isticmaala ama telefoonkoeda isticmaalaan oo dhan marka haddii waxaas oo dhan casri laga dhigo waana fududdahay arrimahaana waana arrimahaan saddex ka sameyn oo runtii diyaar ah marka waxaa kor u kacaya cashuurahan la xado iyo wixii laba oo dhan iyo dariiqay ka baxayaan wax oo dhan electronic buu noqon karaa dawladda waxaa loo samayn karaa waxa la yidhaho e government oo markaa shacbiga soomaaliyeed oo dhan waxay uga baahan yihiin dawladda wax xidhan oo dhan waa wax dah furan oo haddaad shati rabo inaan dawladda ka qaato laba maalin haddii aan markaan arjigayga tago oo aan tago maaragtay wax laiga qaban waayo dawladda way ogaan kartaa in qofka arjigiisi wax laga qaban waana siyaabaha looga dhigi karo efficient e-commerce kan la yidhaaho calibaba iyo amazon oo kalea maadaama ganacsatada soomaaliyeed yihiin dadka ugu waaweyn dunida maaragtay ugu wanaagsan taa lafteedana waxaan u samayn karnaa commerceka soomaalida kor buu kici karaa marka ma raba inaan ku dheeraado laakiin arrimahaasoo dhan waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay taas waa dabood adoo raalli noqonaya hal hal mid un baan adoo raalliga noqonaya halka qodoba ugu dambeeyana waa arrimaha ku saabsan musuq maasuqa waan anigu ahay waxaan aad wax uga aqaano anigii ku yidhi anigu waxaan ka bilaabay karierkayga ama shaqadaan bilaabay shirkadda price waterhouse oo new york aan ka bilaabay oo xisaabtanka iyo waxaaso dhan waa arrimaan anigu expert ku ahay saddex isbedelada aan samayn doono haddii eebe idmo fursadna siiyo aan hore looga samaynin soomaaliya baan idiin sheegaya to ugu horeysa xisaabiyaha guud ee soomaaliya ee u qaabilsan xisaabtanka iyo waxaasoo dhan wasaaradda maaliyadda ku hoos jira haddii eebe idmo anaku waxaan ka dhiganaa hay-ad ka madax bannaan oo banaanka ka joogta wasaaradda maaliyadda oo xitaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ka joogta oo qofka ka madaxa noqonaya sidii broceska loo maro bankiga dhexe oo kale guddoomiyihiisa marka la xulayo ee markaa dad kartila la eego si hufan oo karti lagu soo xulo oo markaana hay-ad madax bannaan dhaqaalaheedu iyo budgetkeedu ka madax bannaan yahay oo markaa xisaabtan dhama samayn karta oo hataa xitaa dawladdu ay maxaan ku dhahaa ay xisaabtankeedu qaldan yahay ku qaadasa taasi waa mid waxaan kalaa rabnaa inaan madax baneeno oo isagana xafiis madax bannaan ka dhigno oo dawladda iyo ra-iisul wasaaraha ama ka madax bannaan xisaabiyaha guud oo maaragtay isaguna hanti dhowrka ah waddanka ah hay-ad ka madax bannaan oo miisaaniyaddeedu ka baxsan tahay oo dadka karti lagu soo xulay taana waan samaynaynaa waxaa kale aan ka dhex saarana wasaaradda maaliyadda gudaheeda aan ka dhex saarana xafiiska iibsiga ama procurementka la yidhaaho kaana waxaan rabnaa hay-ad madax bannaan oo si dah furan oo transparenta qandara musuqa ugu weyn soomaaliya meesha uu ka jiraa waxa weeyaan waa qandaraasyada la bixiyo oo soomaaliya o dhan musuqeedii jiro xukuumaddanna uguba sii weyn tahay ay jirto ta hadda waktigeedii dhammaaday taas lafteedana waxaan rabnaa waxa la yidhaho e procurement oo casri oo technology la keeni karo oo bidinka lagu samayn karo oo musuqa ka saari kara ta kale ugu muhiimsanna waxaan rabnaa waddankan cashuur ururintiisu siyaasad bay noqotay waa siyaasadda soomaaliya baabiisay ra-iisul wasaare kasta iyo madaxweyne kasta waxay qoraan waxa la yidhaha cashuur dhaaf nimanka ganacsatada ee waaweyn ee soomaaliya jooga oo dhan siyaasad ahaan baan cashuur lagama qaado ra-iisul wasaare ha waraaq u seexa madaxweyne ha u seexa shirkad hebel hebel ha ka qaadin cashuurta lacagta inaga lunto tiro male annagu waxa aan rabnaa hay-ad cusub aanay soomaaliya ka jirin oo madax banaan oo la yidhaaho somali revenue authority qofkii arkay kenya waxay leedahay kenya revenue authority rwanda rwanda revenue authority maraykanka wuxuu leeyahay i r s internal revenue service hay-ad madax banaan oo cashuurta waddanka ururinaysa oo qof kasta oo waajib lagu leeyaho cashuura ka soo qaadaysa oo si madax banaan dakhliga waddankan lacagta laga soo ururiyo maadaama anigu guddiga dhaqaalaha madax u ahaa arrimahaasna khabiir ku ahayd cashuurta soomaaliya laga soo ururiyo hadday ugu badato waa boqolkiiba afartan boqolkii lixdan lama ururiyo miisaaniyaddeena lixdan boqol oo maalin kasta ayna bixin karaynin oo boqolkiiba hadday ugu badato lixdan ama toddobaad lixdan hadday ugu badato baynu inaku cashuurteena ku bixinaa afartanka kale waa inaloo kabaa waa baryo tagnaa wadamadanina bahdilo oo beelaha caalamka ayna siiya waxaasoo dhan waxbaa laga qaban karaa intaasaan ku joojiyay waana mahadsanta
waayahay aad iyo aad u mahadsan yahay musharax madaxweyne maxamed cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashir ruuxa laakiin sigisi iyo caawa waraysigii intaasaan ku gebagabanaya haddii ilaaha yidhaahdo qaybta labaad waa qaybtaasiintoona dadweynaha golaha nineteen sixty caawa